walaalow arrinkaasi waa jira waanu soo baxay maantaanu soo baxay markaa oo wuxuu ka soo baxay wasaaraddii sacu wasaaradda beeraha ee sacuudiga warqad ay soo qoreen markaa waxay ku sheegeen in dhammaanba la hakiyey wax kasoo kasoo soo dhoofsashadii xoolaha ay inay hakiyeen soo dhoofsashadii xoolaha ay kasoo dhoofsanayeen wadanka soomaaliya ama ay ka dalbanayeen wadanka soomaaliya marka waraaqdii yaa loo dhiibay wallahi way u qaybiyeen cid alla ciday khusaysay way u qaybiyeen oo ay maaragtay ciddii ay khusaysay ee ku shaqada lahayd way u qaybiyeen sida maxjarada oo kale iyo ciddii ay khusayso marka maxjaradu warkan way hayaan way hayaan ha marka waraaqdani maxay sheegaysaa guud ahaan bal markaad eegtid maxay ka dhigan tahay maxaa ku jira haddaad akriday wallahi walaalo waxa ku jira dee sida maaragtay warqada ku qoran in xoolihii si kumeel gaala ay u joojiyeen kadib markii ay dhowr shixnadood ku celiyeen caafimaad darro dhinaca soomaaliya ilaa goorma ma sheegeen xilliga ma ay sheegin wakti cayiman kuma ay qorin marka dad u tegay bay u diideen miyaa liisanka wararka qaarkood baa sheegaya in ganacsatada laftooda ay u tegeen kolley arrinkaa ma hubo laakiin anigu waxaan hubaaon inay warqadaasi soo baxday guud ahaana laamihii ay khusaysay loo diray loona sheegay in si kumeel gaada loo joojiyey xoolihii soomaalida laakiin maxay ku sababeeyeen marka joojintan kumeel gaadhka wallahi waxay yidhahdeen un dhinaca caafimaadka caafimaadki dhinaca caafimaadka caafimaadkun bay yidhaahdeen sababta ay u joojiyeen ha
marka ma ganacsato badan baa jirta oo haatan xoolo diyaar la ahayd in ay soo dhoofsadaan walaalow shaqadu dee waxay u socotay si caadi ah muddo dhowr sano ahba markaa kolley dee way jirtaa cid ay wax diyaar u yihiin oo dhoof diyaar ahy way jirtaa cid dhexda ay ugu soo jirtaana way jirtaa cid ay halkan u joogeenna way jirtaa intuba way jirtaa oo de waxa weyan dariiqu dariiq furan buu ahaa ganacsiguna si rasmi u socday marka way jirtaa taas ma la hadashay adigu cid ka mid a haddeer mas-uuliyiinta maxjarada oo kale oo arrintan intii warkan soo baxay ma weydiisay walaal warku waa war hadda dee cusub weli markaa ma anaan weydiinin laakiin warqadii baan arkayba qoladan ay qortay markaa qoladii maxjarada ee soomaaliya lama hadal yaa kuu dhiibay adiga waraaqda adigu yaad ka heshay walaal waxaan ka helay un qoladihii ganacsatada ah ee halkan joogay ee carabta ahaa iyaguna xaggay ka soo qaadeen wasaaradda u qaybisay wasaaradda wasaaradday toos uga soo qaateen iyagu markaa iyaguna aday ku dhiibay marka maxaad is leedahay saameyn way ku yeelanaysaa dhaqdhaqaaqi ganacsiga xoolaha soomaalida walaalow waxay ahayd dee ganacsiga xooluhu wuxuu ahaa lafdhabarta dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed iyadoo wakti adagna lagu jiro abaara markaa kolley dhibaato weyn bay dee ku tahay joojintaasi maanta waxay qaadi karaan maaha dadka soomaalidu
waan gartay wakti ma ku qoran yaha waraaqda ilaa lagu tilmaamayo ilaa xilligaa ilaa xilligaa maya wax wakti walaalo kuma qora si kumeel gaada un baa ku qoran u qoren wax qoreen inay si kumeel gaada u joojiyeen